fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobol hawada ku sii daynaya in ka badan toddoba boqol oo milyan oo xabo oo kaneeca ah qorshuhu wuxuu yahay in qayb qayb loo sii daayo wuxuuna socon doonaa ilaa sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka iyo laba kun iyo laba iyo labaatanka ay si dhismadaas ay socon doontaa toddobadaas boqol iyo kontonkaas milyan gobolkaasi halka uu ku yaala iyo weliba ujeeddada laga leeyahayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa jacaylkii oo isna caawa lala garnaqsanayo bal talow maxaa lagu galay anoo kugu taabiyo dadba kaa tusmaystaa kaa tilmaamta adiga adna waxaad tixgelaysaa hadba tala wadaagtaan ruuxii kala tegayna jecel
sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal labadii maalmood ee lasoo dhaafay warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka maraykanka iyo weliba qaar ka mida kuwa kale caanka ah ee dunida laga akhristo ayaa qaadaadhigayay war ka soo baxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa heer federaal ee gobolka florida ee dalkan maraykanka kaasoo ogolaanaya in hawada lagu sii daayo in ka badan toddoba boqol iyo konton milyan oo xabo oo kaneeca ah gobolkan oo ku yaala dacalka koonfur bari ee dalkan maraykanka islamarkaana ay ku nool yihiin in ka badanna koob iyo labaatan milyan oo qof ayaa arrintan markii ay soo baxdayba dadweynuhu dood ka keeneen bal haddaba aan soo dhaweeyaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya nooca kaneecadani ay tahay ujeeddada laga leeyahay iyo weliba dadka deegaankaasi ku nool dooda kadib waxa ay ka yidhaahdeen ama ay ku doodeen
waa mahadsan tahay cabdixakiin kaneecadan waa kaneeco la farsameeyey sidaan ognahay kaneecada dhibaatooyin badan ay dunida ku haysaa haba ugu badnaadaan qaaradda africa marka qofba siba uga gaashaantaa dadbaa mara kaneeco ka galo kuwa wax ismarmariyo kuwa maryo ka hoos gala marka waa kaneeca la farsameeyey oo aan wax dhibaato ah dadka u geysanaynin taa bedelkeedana waxa ay daweyneysaa layaa laleeyahay xanuuno ay ka mid yihiin zika iyo dinga iyo yellow feber waxaana loo bixiyey kaneecadan o x five zero three four marka tirada la isla go-aansaday in la sii daayo waa tiro intay leeg weeyaan waa toddoba boqol iyo konton milyan oo kaneeco dee toddoba boqol iyo konton milyan ma yara markaynu eegno dee waa wadamo dhan bulshada ama mujtamaca ku nool bay leekaanaysa haddii calaa qof ay ugu beegantana waxaa laga yaabaa inay dhowr mir ku beeganto qofkiiba sidee loo sii daynaya hal mar unbaa ooda laga qaadaya
qorshuhu wuxuu yahay in qayb qayb loo sii daayo wuxuuna socon doonaa ilaa sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka iyo laba kun iyo laba iyo labaatanka ay si dhismadaas ay socon doontaa toddobadaas boqol iyo kontonkaas milyan shirwacow dadku waxay isweydiinayaan kaneecada waa tii laga cabanayay oo dhibaato dadka ku haysay toddoba boqol iyo konton milyan oo kaneeco oo la sameeyey dhibaatadooda iyo xaggee la geynaya inay isweydiinayaan laakiin kaneeco dhibaato badan geysanaysa maaha waxaana la sii dayn doonaa inta u dhexayso sanadahaas aan soo sheegay haddaynu si toosa u eegno bahashani siday u howlgelaysaa amaba ay faa'iido ama muhiimad u yeelanaysaa
kaneecadan la farsameeyey waxay faa'iido ugu yeelanaysaa waxay dilaysaa kaneecada dhidiga ah ee cudurka ama aduumada ama xanuunada wadda marka kaneecooyinkaasi ayay dilaysaa waxayna ka tegaysaa ama ay nabadgelinaysaa ayaa la dhihi karaa kaneecada labka ah marka waa wax loogu talagalay oo loo farsameeyey inay ugaarsato kaneecada dhidiga ah ee xanuunada ay ka dhashaan haddaynu egn cabdiqaadir deegaanka lagu sii daynayo dee dad baa ku nool gobolkan malaayiin qof baa ku nool de waa meel caadi loo degan yahay maxay ka idhaahdeen iyagu ma saasumay hawshan ku hirgashay mise iyaga laftarkoogu dee dabcan dood bay ka keeneen
lagama aamusin waa laga dooday oo dadkii dood ayay ka hor keeneen iyagoo yiri deegaanka ay waxyeelaynaysaa xayawaanaadka iyo dadka ma aamini karno kaneeco la sameeyey kaneeco waa un kaneeco oo dhibteeda ayay wadataa inay aaminaan ayaa dadka ku adkaatay marka doodan waxay soo socotay adiga ilaa iyo toban sano ama kow iyo toban sano waxay soo bilaab waxay soo bilaabatay sanadkii laba kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo tobankii wixii xilligaasi ka dambeeyena yani doodeeda ayaa taagneed hadda ayaana laisla ogolaaday marka kolley un waa la qanciye ayaan filayaa qolyaha deegaanka inkastoo dood adag ay kala hor yimaadeen ugu dambeyn haddaan cabdiqaadir ku weydiiyo dee marka laga yimaado xanuunada gaarka iyagu adeegsanayaan inay kanacadana beegsato amaba ay dabargoyso amaba ay ka hortagtaba waxaa jira guud ahaanba kaneecadu dee adduunka dhib badan bay ku haysaa wadamo badan gaar ahaan ha ugu badnaadaan wadamada dunida saddexaade de qoloba sibay u maareysaa qaar baa mara kaneecooyinka hoos gala sadaaduba sheegtay qaar baa jirka karimiya marsada qaar baa ku buufiya maxaan ku yidhahdaa sun qaarba sibay sameeyaan si looga hortagayo si loola dagaalamaba ma dariiq kalea la waayo oo loo adeegsada kaneecooyinkii nidaamkoogan
waa mahadsantahay cabdixakiin mar kasta oo dhibaatada ay badato dadka waxay raadiyaan xal marka intaan la helin kaneecooyinkan malaayiintan kaneecooyinka aan la samaynin waxay dadka u adeegsan jireen kalluun yar yar oo kaneecada cuna oo maadaama kaneecada ay biyaha ka dhalato waxay u sameeyeen kalluun yar yar oo kaneecadaas cuna laakiin taas wax yani sidii la rabay ama heerkii loo baahnaa wuu keeni waayey marka habkaas qorshahaas waxaa loo baahda marka wax ka duwan kana shaqo badan muddo yarna wax ku qaban kara marka sidaas ayaana loo abuuray ama loo farsameeyey kaneecadan toddobada boqol iyo kontonka milyan ah ayna rajeynayaan khubarada caafimaadka iyo iyo waaxda kontaroolka kaneecooyinka ee gobolka florida ay isla garteen inay wax badan ay ka qaban doonto ama ay dili doonto kaneeco badan oo dhibaato dadka u geysanaysay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagay mar kale ayaan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji oktoobar oo ah halabuur ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa tix uu kula garnaqsanayay jacaylka iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey cashirkii baynu kolba dhinac ka dabaalaneynaa ama heesahaagii baynu kolba dhinac ka eegi doonaa cashaq igu waabariistaa halbowlaha igu iqo warwar igu abuuro wadnaha iyo dalooleh markaa dee si kale kuma garan sida u biyo dhigtay halkaa aada u degay mar hadduu wadnihii dalooliyay allah iyo cisig haa heesta waxaa qaada walaashay hodar cabdiraxmaan laxankana iyadun baa saartay shayga bishaara tumay heestuna iyada qudheedu kolley qof qof ka maqanun bay sheegaysay markaa waxaan kasii xasuustaa waxay tidhahaa inayn jacayl dhib weeyaan mar hadduu ku weeraro kaanadiida wanaagii ducayo wax sheegaba wuxuu doono mooye jacaalku dee wuxuu doono mooye cid kale laguma marsiin kara haddii maanta hebel lagu leeyahay ama heblaha lagu leeyahay aana naftu doonayn qofkii ay rabto unba ayuunba ayuunbay rabtaa qoftu marka haystaan waa cabdaa layidhahaa waan salaamaya hoday walaasho laxanka koley iyadu saartay aad baan u salaamaya kuna laqaysa
sugaysaa maanko wadiga weeyaane digada walaaco wacadkeenayuu jabine wacadkeenayuu jabin
cabdiqani haddii aynu dhinac kale ka istaagno suugaantaada ma istiri heesahaagu inta badan jacayl ayay u badan yihiin ma wax gaara ayaa jiro adiga ka cabdiqani ahaan jacaylkayda ka dhexeeya waaya ku soo maray iyo dee si gaara inaad u xisayso mise waayahan jira iyo warxaladaha jiruun bay la jaan qaadayaan walaa kolley waktiga iyo dadka kugu xeeran de kolley jacayl lagama waynayo jacaylkuna waa waxay nolosheena ka bilaabanto marka inta badan ba anigu maraan isleeyahay cidda weyn mooye aniga nafteeda markaan ka hadlayo anigu jacaylka waaba istilaa colbaa waan isku nahay ma garata
haya haya haya warna idama dhexmari karo
warna lama dhaqmi karo marka
waayahay waayaha marka waayaha gudun bay ku saabsan yihiin inta badan wax ku gaara maaha adiga iyo isagada ka dhexeeya waayahay waayahay marka wax gaara marka laga yimaado heesaha sugaan kale ma ka tirisay oo jacaylka oo kale mar haddaa tidhi adiga isumaba wanaagsaninba mar haddaa tidhi way jirtaa tix yar baa jirto la yidhaahdo tacab oo kolley beri dhexdaasa isaga laftirkiisa aan isku dagaalana jacaylko marba de wuxuu igu sameeye dhibkii aan soo maray aan aan ku garnaqsanayna ma garata waan garta marka tacab baa la yidhahdaa maxay odhanaysa waxay tidaahaa walaal ma og tahay jacayl yahow mar kastoo aad tusqaadaba wax kuu taagi helaan jirin aniguna tuhum bixin iyo tiirkaagaan dhidbaayo aan ku sheega taydii wixii aan tacab kuu galay waxba igamaa tarin dhibkana igamaa tulin la turxaanay ku nolow anoo kugu taabiyo dadba kaa tusmaystaa kaa tilmaamta adiga adna waxaad tixgelaysaa hadba tala wadaagtaan ruuxii kala tegayna jecel maog tahay jeceyl yaho naftaa talaashe ee ku turuqday kalkacalkaa taabatay suntaadiiyo mana ihi qof taamo xanuun baan la taaxaa maog tahay jeceyl yaho dadka taada necebe tawca kula gaadaya jecel celitirkaaga adna aad u tahay tiir adag jacayl yahow tamaatiye nafta toogtay waa hore guushi tiirin weyday adna kaama tabar gabo maogtahay jacayl yaa habeenka u bartegay ayaaban bartowsiya la toosaa dareenoo boodheri tartiisaan u takoornay awgaa tabantaaba waa sida haddii taakula laegtahay la tacaalismaad oo dhan la tacaalis maad odhan markaasi kale kuma garatida waa garnaqsi baalka waad la garnaqsanaysaa haa marka eh, intaas kugu soo gaabanaya madaawashkaiyahay kolley way dheer tahay Een, kolley dee iminkun baanay baan mar dhawo dee eh, soo baxday maasadaas laakiin weli xitaa bulshada lamaan waraagin markii koowaad maqlaan ma noqon insha allahu laakiin insha allah ayada dhamaystiran oo soo deyn doona hadii laa ka dhigo waa hagaag kaana waad garnaqsateen Een, eh, taana waan sugaynaa dabcan anigaan iyo dhegeystayaashuba inaad eh, intaan ka ballaara inaad kula wadaagi doonto Een, cabdiqani markaynu eegno berigii hore waa saynu caadiyan ku naqaanay heesuhu waxay badankoodu ahaayeen ama ay u badnaayeen saddex saddex beyt markii ereyada la curinayo Een, sidoo kale talantaale baa badankoodu ama ay ahaayeen ama heeso badan oo ka mid ay talantaale bay ahaayeen laba fanaan ay qaadayaan muddooyinka dambe waxaa la tilmaamaa inay heesuhu u badan yihiin hal dhinac ama ay hal fanaan u qaado talantaaligu ku yaryahay adi sugaantaada oo dabcan dee eh, hana qaaday muddooyinkan dambe oo aada loo dhageysto ma jiraan heeso talantaaliya oo fanaaniintu ay wada qaadaan way jiraan way fara badan yihiin walaal Een, een, heesad ilaa dhowr iyo toban way gaareen inta tala taaliga keliya laakiin se haddaan kuusoo qabto eh, mid iyo laba kaaga soo qabto Een, een, marka hore inta badan marka aad heestii curiso waxaa isla eeganaysaa laba fanaanoo markaa kulmay ama ma isu yimi dabeedna inta ay wada joogaan baad doonaysaa eh, oranaysaa barheesta soo wada saara ama soo wada qaada marka een, way jiraan haddaan mid iyo laba kaaga tagto een, waxaa jirta een, hees iyaduna aada u ambaqaaday oo la yidhaahdo nadeeqay ku caawe oo ay qaadaan angulet simbe iyo kin jaamac een, laxankana waxaa saaray walaalka nabil bulle een, musiga waxaa tumay karaama een, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa een, mar iyo laba aan saddexa ahayn nabil bulle oo ah heesaga inta ugu taabo qaadaba inuu isagu laxamayay si wanaagsan waa hagaag marka waa talantaali een, labadaasaa qaadaya heestanna maxay ka waramaysaa dulucdeeda haddaad nala wadaagto laba qof oo haa waxay ka warramaysaa laba qof oo een, dee israadinayo isjeceloo aan dee yacni een, ha- xaaladoodu mar walba dee isku faraxsan oo isdoonayo israadinaya ma garatay oo israadinaya haddana adu waa badweyntii jacaylka wey haa
عند دقائك آوي كآوي عند دقائك آوي كآوي In the day, oh, could it be the way it can? In the day, oh, could it be the way it can?
عند دقائك آوي كآوي عند دقائك آوي آوي آوي In the day, oh, could it be the way it can? In the day, oh, could it be the way it can?
آوي أبرسبي دايوك أبرسبي أودايان الريمية إيه الريمية الريمية نافت كل من أكبر معنا تحيه عليك وردد عنك بمرض هي أولى عنك بمرض أنا ضم بحيه
ahawaya barsadeen raayuu kuwa barsadeen awada ayaan ululreemayaa ululreemayaa ululreemayaa نافت كل من أكبر معنا تحيه عليك وردد عنك بمرض هي أولى عنك بمرض أنا ضم بحيه
casrnahaantaiyo dhaqaniya aslub eleeyahoy iliyaaroha adniguba la yaabo samidaade eleeyahoy iliyaaroha haynaaboynoy iliyaaroha asnahaantaiyo dhaqaniyaasub eleeyahoy iliyaaroha adniguba la yaabo samidaade eleeyahoy iliyaaroha haynaaboynoy iliyaaroha
Oh,
weydaadiga kuwa buruud jacaylka ku idladiiku buruud
ogodayda adiga ku abuuro jacaylka ku ilaade ogo
ogadayda adiga kuwa buruud jacaylka ku idladiiku buruud
ogodayda adiga ku abuuro jacaylka ku ilaade ogo
qayb kaloo dhegaystayaal ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee soo socda barnaamijkeennii toddobaadkanna intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo
in yahay jacaylkan ugbaaday ah sidowba sidowba xabidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo axdigana keeyo ilaali caqaligu hordaaga uboodo axdigana keeyo ilaali inayo hor jacaylkan ubaday oo sida ubax sida ubax iftiimay iftiimay aqaliyo hordaama huboodo axdigana arkeeyo ilaali aqaliyo hordaama huboodo axdigana arkeeyo ilaali ayna yahay jacaylkan ugbaaday ah sidowba sidowba xabidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo axdigana keeyo ilaali caqaligu hordaaga uboodo axdigana keeyo ilaali ina yahay jacaylkan ugbaaday ah sida ubax sidowba xabidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo axdigana keeyo ilaali caqaligu hordaaga uboodo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada